galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axada bisha juun waa lix iyo toban sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo kordhay
waxaas il marka madaxtooyada iyo xaggan dalbigu ku carab uu u socdaay xagga u carar iyo hotel uu helaya xaggiisa luuqaas la soo cararay waa soo orday masaajidka sayidka hotelka u dhow markaa marhaya maa gadaalkaiga fiishay gaarigii madoobaa wuu igu soo dhow yahaba
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunnada ku dhaca dhimirka waddammada dagaallada qolaadda barakaca xasiloonnida aan ka jirin waxaa ku badan xanuunnada ku dhaca dhimirka horta sababta waxay tahay xanuunnada ku dhaca dhimirka waxaa laga qaadaa oo sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dhaxal sugaha sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa iiraan ku eedeeyey weerarkii khamiistii gacanka cumaan loogu geystay laba dooniyood oo gaas siday isaga oo carabka ku dhejiyey in uusan ka labalabayn doonin ka hortegidda khatar walba oo soo wajahda dhulka boqortooyada maxamed bin salmaan waxa uu sheegay in dowladda iiraan ay tixgelin weyday ra-iisul wasaaraha jabaan oo dhowaan booqday iiraan maadaama buu yidhi ay iiraan weerartay laba markab oo saliid waday oo mid ka mid ah ay jabaan leedahay xilli shinzo abi uu booqasho ku joogay iiraan maxamed bin salmaan waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay mowqif adag ka qaadato iiraan balse waraysi uu maanta siiyey wargeyska al-sharqal awsat ayaa waxa uu ku sheegay in sacuudiga aanu doonaynin dagaal ka dhaca mandiqada iiraan ayaa gaashaanka u daruurtay eedaha uga yimid maraykanka iyo weliba sacuudiga ee ah in ay iyadu ka dambeysay maraakiibta lagu weeraray gacanka cadmeed marinka hurmus iyo gacanka cadmeed ee u dhexeeya iiraan iyo khaliijka carbeed ayaa halbowlo u ah isu socodka maraakiibta saliidda iyo shidaalka ka qaada bariga dhexe ee geeya dunida inteeda kale
boqolaal kun oo ruux ayaa maanta oo axad ah ka dhigay jasiiradda hong kong banaanbaax ay uga soo horjeedaan xeer dowladda shiinaha u ogolaanaya in loo gacangeliyo dadka dembiyada ku gala hong kong dibadbaxayaasha ayaa iska dhiga tiray hadalkii shalay ka soo yaray hogaamiyaha hong kong keriya lam oo sheegtay in ay hakisay xeerkaasi si ay ula tashato dadweynaha hogaamiyayaasha banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale dalbanaya inay iscasiisho kariye lam sidoo kalena la baabi'iyo gebi ahaanba xeerkaasi muranka badan dhaliyey iyo in sidoo kale lasoo daayo dad ay boolisku kasoo qabqabteen dibadbixii arbacdii dhacay banaanbaxayaasha oo xidhan dhar madow ayaa socod ku maray waddooyinka waaweyn ilaa iyo xarunta baarlamaanka waxaana dibadbaxani lagu tilmaamay mid ka mid ah kii arbacadii dhacay kaas oo ahaa dibadbaxii ugu weynaa ee hong kong ka dhaca tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii hong kong oo uu gumaystay ingiriiska ayaa ka tirsan shiinaha balse leh maamul ka madax bannaan dowladda shiinaha madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa maanta shaaca ka qaaday in wixii lagu gaaro bilowga bisha soo socota ee juulaay ay filayaan in turkiga ay soo gaaraan gantaalada s afar boqol ee ay kasoo iibsadeen ruushka telefishinka c n n qeybtiisa af turkiga ayaa maanta baahiyey in madaxweyne erdogan uu xaqiijiyey in gantaaladan oo ah kuwa lidka diyaaradaha ay ankara heli doonto bisha soo socota heshiiska uu turkiga gantaaladani uga soo iibsanayo ruushka ayaa khilaaf xoogan ka dhex dhaliyey turkiga iyo mareykanka oo xulafo ku ah gaashaanbuurta nato washington ayaa ku hanjabtay inay cunuqabatayn kusoo rogi doonto turkiga haddii ay ka dhabayso heshiiska gantaalada s afar boqol xogayaha ku meelgaarka ah ee difaaca ee mareykanka patrick shanahan ayaa horraantii bishan warqad uu u diray dowladda turkiga uga digay cawaaqib xoog leh haddii ay uga laaban weyso heshiiskaasi ilaa iyo koob iyo soddonka bisha juulaay waxaa kale uu sheegay inay soo eryi doonaan duuliyayaal turkish ah oo hadda tababaro la xiriira dhanka duulista diyaaradaha dagaalka ee f soddon iyo shan u jooga dalkan maraykanka turkiga ayaa qorsheynaya in maraykanka uu ka gato in ka badan boqol diyaaradood oo ah kuwa dagaalka gaar ahaan nooca loo yaqaano f soddon iyo shan maraykanka ayaa ku hanjabay in heshiiskaasi uu joojin doono
maraykanka iyo daalibaan ayaa qorsheynaya inay wareeg kale oo wadahadal muhiima ku yeeshaan dalka qatar toddobaadkan iyada oo labada dhinac ay rajo weyn ka qabaan geedisocodka nabadda ee socda muddada ku dhow sanadka ee ku aadan sidii loo dhammayn lahaa dagaalka dalka afghanistan waxay tani noqon doontaa wareeggii toddobaad ee wadaxaajoodka ee lagu qabto caasimada qatar ee dooxa halkaas oo kooxda fallaagada ah ay ku leeyihiin xafiis siyaasadeed oo aan rasmi ahayn kooxda maraykanka ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka maraykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta zalmai khaliilzaad oo ah nin maraykan ah oo ka soo jeeda afghanistan wadahadalka oo aanay ku jirin dowladda afghanistan ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saarayaa in ciidamada maraykanka dib looga soo saaro afghanistan iyada oo ku bedelanaysa ballanqaadyada daalibaanka ee ah in argagixisada caalamiga ah aan loo ogolaan doonin inay ciidan afghanistan ah u adeegsadaan weerarada ka dhanka ah dalalka kale
warka caalamka ayaad dhegeysateen halkaaad kala socoteen waa v o a galab wanaagsan dhegeystayaal aan ku horreynaya waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho booliska soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay weli su-aalo weydiinayaan nin lagu eedeeyey inuu la socday baabuurka labaad ee ku qarxay agagaarka lambar afar oo dhaawac soo gaaray warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo dadkii ku geeriyooday ay gaarayaan kow iyo toban ruux sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada amiin ambalaas iyo dhakhaatiirta magaalada muqdisho halka dhaawacyaduna ay marayaan laba iyo afartan qof oo la kala geeyey cisbitaalada madiina daarushifa iyo digfer agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee cisbitalka madiino lasoo gaarsiiyey iyo waxyaabaha ay u qabteen shalay waxay ahayd maalin kale oo yacni mashquul aan ku noqonnay dhaawacyadii labada qarax oo soo dhacday inkastoo labada qarax ay kala xoog badnaayeen oo hal qaraxa badnaay dhaawaciisa waxaana loo keenay toban iyo shan qof oo dhaawacan nasiib waxay ahayd in toban iyo shanta aysan wada dhaawacooda uusan wada xoog badnayn toddoba dhaawacyadii yar bay qabeen waan daaweynay waa baxeen sideed waa qalimo waaweyn bay ahaayeen waan ku samaynay waan seexinay mar dambena waxaa la keenay sideed kaleoo goobta laga soo qaaday meyda oo la geeyey qaybta mortuariga oo isbitaalka marka adiga isku darka wixii la keenay waxay ahaayeen saddex iyo labaatan haddaan ku darno sideeda meydka ah oo iyagoo meydana loo keena haddaan ku darno waa dhici kartaa isbitaallo kaletood dhaawacyada in la geeyey maanta isbitaallada waa iska badan yihiin laakiin inta annagana loo keeno waa intaasi waan aad baan uga shaqaynay bukaanadeenna hadda waa noo jiifaan wixii aan seexinay oo sideeda ahayd qaar waxay u baahnaadeen intensive care in loo suubiyo oo mashiinna annaga aanu alin lagu xiro labay ahaayeen waxaa loo qaaday isbitaalladii la geyn lahay inta kale waa noo jiiftaa wax hadda dibadda in loo qaado u baahan ma jiraan dhaawacyadooda iyo bixintooda annagay nagu xiran tahay waa u shaqaynuhaynaa waan sii wadaynaa ilaa ayagoo caafimaad qabo isbitaalka ay ka baxaan sidoo kale agaasimaha cisbitalka daarushifa maxamed cabbaas ayaa ka warbixiyey cadadda dhaawacyadii la keenay cisbitalka daarushifa iyo sida ay xaaladoodu tahay iminka shalay abaarihii duhurkii ayaa waxaa naloo soo gaarsiiyey afar iyo toban qofood oo dhaawacyo ah kuwaasoo dhaawacyada meelo kala duwan ka qabay runtii isbitaalka uu la tacaalay dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxay u baahnaayeen inay u qabteen lix ka mida way baxeen sideed ayaa ku hartay oo laba qof loo sameeyey qaliimo kala duwan laba qof ayaa qaliimo loo sameeyey haddana xaaladooda way fiican tahay ma jira wax meydadoo lagasoo gaarsiiy may wax meydoo lasoo gaarsiiy ma jirin wax isbitaal ku dhintayna ma jirin runtii inta hadda isbitaal ku jirto xaaladooda way fiican yihiin xilli dhow kadibna insha allah waxaan rajeynaynaa inay cagahooda ku baxaan dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay agagaarka taalada sayidka ayaa waxaa ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan dhallinta ku shaqaysata mootobajaajka kaasoo ay wax ka soo gaareen qaybaha sare ee jirkiisa walaal wacay waxaa la yidhaahdaa noona koofi waxaan joogay sayidka shal qarxi baa wax iga soo gaareen madaxa anoo shalay baakinka jooga baa xagga xabadaha ka soo dhacay marka mootaa watay bajaash mootadii baa ku jiray bajaashka marka xagga marka aan galay aan gadaal fiishay gaari madowbaa soo ordaayay ana waxaas ili marka madaxtooyada iyo xaggan dalbigu ku carab buu u socdaay xagga u car iyo hotel u heliyay xaggiisa luuqaas la soo cararay waa soo orday masaajidka sayidka hotelka u dhow markaa marhayo baan gadaalka iga fiishay gaarigii madoobaa wuu igu soo dhow yahaaba mootadii baa intaan iska baakimay baan waxaan galay masaajid ii dhawaayo ummaddu ka buuxday marka mootadayda boqolaal mootoo kalaa meesha joogtay masaajidka saas markaa u galay intaa afka hore sii marayo buu qaraxa dhaca bes markaas aniga iigu dambeysay miyir iyo waxay soo gaari lahaa kabacdi waa meeshiibaa kasoo cabsaday meeshaa madaxa waxay ga gaareen waa anaa meeshii masaajidka kasoo baxay xoogaa waan soo luuday moota kalaa isoo qaaday wax baa u odhana ma joogin markaas bajaaj laan ahaa haa dad badan baa cararhayay dad badan baa cararhaya xataa kuwa mootooyinkoodii laamiga taagtaagan yihiin oo ka cararay oo dadka ay sideen xataa kuwooda gubtay xataa waa ujeeday marka dambe soo kacay oo meesha hilbe iyo bajaasho isku gamaaray waa ujeeday laakiinse anu ma fiilin marka dhiig iyo markaas madax wararna way u jiray ummad meesha taaltaaleen marka ummaddu laamiga ma wada dhoomnayn xabadii baa laga wada caray nin walba derbiguu galo marka derbiyaasha dadku soo dudumay hadda masaajidka aan jiroo dhan ilmo yaryaroo ila joogay derbigu wuu ku fadhiista aniga laakiin xaggan ka jiray derbi asoo ku fadhiya baa anuu ka carara wallaahi waxaa daari shifo oo ayada ii qabatay oo daawadaas iyo firarkaas iga soo bixbixisay baa wax la igu qabta yuusuf maxamed waa labiyo toban jir ka mid ah dadkii shalay markii uu qaraxu dhacayay ku tukanayay masjid uu qaraxu burburiyey oo ku dhow taalada sayidka waxaana isagoo ku sugan cisbitalka daarushifa xaaladiisa iiga waramay aabihii maxamed faarax siidow laba iyo toban sanoo jiraa yuusuf maxamed faarax aa la dhahaa asagoo mashaahid ku dukanay ayaa markuu soo baxay qaraxa ku dhacay madaxa wax ka gaaray iyo suulka iyo lugta xoogaa ka gaareen alxamdulilah dad oo wiilal kale saaxiibihiisa ayna meesha ku dhaawaceen dad waxaa jiraan iiga sheekay ana meesha ma joogin ilaa dad oo dhabarka eber ka naqday dad badanaa meesha ku rafaaday masaajidkan gabigiisa dhulka u imaaday waa duwa masaajidka ah masaajidka turkiga ku magacdheera ilaa sayidka ku yaala kasoo horjeedka ajabka waa gartay yaa wiilkaaga dhaawiciisa halkaa kasoo qaada islaana dad saaxiibihiisa oo macnaha oo koox ahaayeenoo meesha isku arkeen soo wadeen ambalaas soo qaada ma lahayn isbitaalka daarashifa la keenay markaan warbixin ay soo gaartay dad baa yiri wiilkaaga soo soo weyse qaadanaya ugu dambaysa inuu ku jira umaleena xaggan daarashifa wax la geeyey markasoo fiirso haddoo lacala ku jiro sidaan warbixintii ku helay isbitaalkan imaaday liiskaa lahay baaraannahay magacaasa laga raadiy waa laga helay markaasaa waxda uu ku jiro la sheega qaybta u jooga alxamdulilah dhaawac fudud waaye magaca xoogaa tolini waxaa laga sameeyey iyo suulka iyo lugta wax ka gaaray miisaanka xoogaa isbitaalka wax wanaagsanaa looga qabtay waa laga shaqeeyey intaanan imaanaba laga shaqeey waa la dejiyey soo filaabooyin ku socdaanaa imaada alxamdulilah marka laga soo tago tirada dhaawacyada sagaal iyo labaatanka qof ah ee la kala geeyey cisbitaalada madiina iyo daarushifa ayaa sidoo kale waxaa jirta in cisbitalka digfeer la gaarsiiyey saddex iyo toban qof oo dhaawacyo kala duwan qaba taasoo tirada guud ee dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalayna ka dhigaysa laba iyo afartan qof xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab axada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenyana waxaa la gaarsiiyey toddoba ka mid ah meydadka ciidamada booliska ee dalkaasi kuwaasoo miino ay kula qaraxday deegaanka layidhaahdo qorof xaraar oo ku yaala xuduudda soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kale dib loo helay laba ka mid a askartii la waayey waxaa dhacdadani ka hadlay warbaahinta u xaqiijiyey taliska booliska ee dalka kenya wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray magaalada gaarisa toddoba ka mid ah ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa meedkooda waxaa la keenay isbitaalka guud ee degmada wajeer kadib markay miino kula soo qaraxday inta u dhexaysa deegaanka qorof xareer iyo konton oo u jiro afar kilomitir oo keliya xuduudda soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha gobolka wajeer rivard kibara oo shir jaraad ku qabtay kadinka hore isbitaalka guud ee degmada wajeer looga gelaya ayaa sheegay in toddobadaasi haatan ay soo gaareen isbitaalka guud ee degmada wajeer loona kala dhoofin doono meydadkooda goobihii kala duwanaa ee ciidamadaasi ay ka soo kala galeen ciidamada booliiska dalkani kenya laba ka mid oo dhaawacana halkaasi la keenay waxaan helnay oo naloo keenay toddoba meydad ah oo ciidamada iyaga ah sidoo kale laba dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay waxaa kaloo jirto in mid ka mid ah raggii ciidamada booliiska ka tirsanaa ee firxaday mid ka mida soo badqaba dib loo helay waa la daaweynayaa dhammaantood oo waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee degmada wajeer ciidamadayagu waxay joogaan konton waxayna raacdaysanayaan halka kooxda dhibaatadaasi u geysatay ciidamada iyaga kale balse waxaan aaminsannahay in dhanka soomaaliya ay xuduudda uga gudbeen waxaana howlgalkaasi uu soo gebagabobi doonaa maalinta berita ah qoraal warbaahinta dalkani kenya u qeybiyey xafiiska taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya helene mukombay ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada booliiska gaariga languruusa shawajeer laga lahaa ay ahaayeen kow iyo toban askari oo keliya waxaana jirtay warbixinno kaloo sheegayay in ciidamadu tiradaasi ka badneed balse taliyaha ciidanka ayaa waxa uu sheegay in toddoba ka mid a ciidamadaasi ay dhinteen labana sidoo kale lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada wajeer shabaab ayaa dhacdooyin saxiigo noocaas oo kalea inta badan ka geysanayay xuduudda kenya ee soomaaliya deegaanada dhaco afduubka haatan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka geysatay deegaanka konton waxaa ka horreeyay afduub kaloo koox ka tirsanaa al-shabaab ay u geysatay laba dhakhtar oo ka yimid dalka kuba isbitaalka guud ee degmada mandheera maxamed farax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahare cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa qaramada midoobay toddobaadkan ee sheegtay in boqol soddon iyo laba milyan oo dad ah oo ku nool in ka badan afartan iyo laba waddan oo caalamka ah colaadana ay saameeyeen ay haystaan intooda badan cudurrada ku dhaca maskaxda waxaa la sheegay in halkii qof oo ka mida shan qof oo ku dhaqan goobaha colaaduhu ay ka jiraan ay la ildaran yihiin xanuunka dhinaca maskaxda ku dhaca halka afar iyo tobankii qofba uu midkood xanuunka maskaxda hayo shacabka guud ahaan dunida ayaa la yiri haddaba soomaaliya oo in ka badan soddon sano ku dhowaad ay ka jiraan colaado saameyn ku yeeshay guud ahaanba gobolada kala gedisan ee dalka sidee ayaa saameyn uu ugu leeyahay cudurrada ku dhaca maskaxda islamarkaasina ay bulshada uga cabanayaan wakhtigan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti iigu ah doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo isagu ku leh xarumo kala gedisan oo lagu daaweeya xanuunka dhimirka gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb bal soo dhowow ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o e da yara waa mahadsan tahay waan ku dhowahay waadna ku mahadsantihiin fursaddan bal doctor xabeebow waad maqashaayo adduunkii laba iyo afartan waddan oo ka mid ah ayaa boqol soddon iyo laba milyan oo dadoo ku dhaqan waxaa la sheegay inay la nool yihiin xanuunada dhimirka ku dhaca dalalka dadadkaasi ay kasoo jeedaanna waxaa la sheegay inay yihiin wadamo colaado ay ka hurayaan soomaaliya qeyb ayay ka tahay bal waxaad iiga warantaa marka tirada maxaad ku qiyaasi lahayd dadka xanuunada dhimirka qaba ee soomaaliya ku nool inta aad tagtay bartamaha iyo koonfurta gobolada ku yaalo haddaad mahadsan tahay waa dab wadamada dagaalada colaada barakaca xasiloonida aan ka jirin waxaa ku badan xanuunada ku dhaca dhimirka horta sababta waxay tahay xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa laga qaadaa oo sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka haba ugu horeyso dagaaladii colaadii muxuu ahaa daadadka abaaraha shaqa la-aanta fakrigii muqaadaraadka oo ugu horeeyo geedkan lagu magacaabo jaadka maanta soomaaliya ma jiro qof aan waaye arag waayn ama marakaati ka ahayn dagaaladii dhacayay sidaan ka warhayno tusaale muqdisho oo kale amisonta ka hor ethoobiyaanka markay imaanayeen sagaal saaxiibinimo toban saaxiibinimo ayaa hubkan laleeyahay b m-ka la ysaga soo garaaci jiray looma meelgeyi jirin diriskii ku dhacay qofkii arkay argagaxaas dadkii
labaad waxay noqdeen dad kaalay xanuunka ku dhaca dhimirka taas ayaa horta sabab u ah inay maanta kordhaan xanuunada ku dhaca dhimirka soomaaliyana ay noqoto wadanka ugu tirada badan ee la iltira cudurada ku dhaca dhimirka waayahay ee ka sokow in tiro badan ay jirto adinka tiro ahaan waxaad diiwaangeliseen ma noo sheegi kartaa cadad xisaabsan afar iyo labaatankii nofembar labada kun iyo shantii ilaa sanadkii tegay labada kun sideed iyo tobankii disembar soddon iyo laba kun oo bukaan ayaan diiwaangelinay oo aan consultation iyo treatment aan u samaynay daaweyn muddada waayahay dhegaystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka ah oo aan wakhtiga iyo fursadaha siinaa si kuwooda ehelkooda amaba ayaga xataa ka cabanaya in ay ku weydiiyaan su-aalo barnaamijka dadka ayaan u furnaa dhegaystaha ugu horeeya wuxuu kasoo gelayaa eh, khadka dhinaca wadamada yurub meel ka mida soo dhowow walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid magacaygu waa cabdulqaadir soomaali ku nool waddanka germany haye cabdiqaadir doctor xabeebna waa salaama doctor su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay haddaan nahay dhalinyaro waxaan u qaxnay waddamo qurbe eh waaridna lama socdo brobleemka nolosha dadka anagoo kala siman mase haddana dhalinyaro ahaan daruufo nooqaasaa jirto macnaha see looga hortagi karaa inta aysan gaarin waxaa lagu leeyahay hebel beryasuu u joogay wuu istareesay meel beerta la dhahoo kale see looga hortagi karaa markay hurda la-aan qofka ku dhacdo markuu qofka broblem familia qabto qofkani inuusan maskaxdiisa buuqna gaarsiinin noloshiina ou noolaado sidee macnaha dhalinyarada maanta qurbaha joogto talada ugu fiican oo doctor aana siin kartid oo aniguba kamid ahay oo daruurtaas aa sheegaayo dhinacayga iga soo gaarayso waayahay waa maasan dhegaystahaas tahay waa maasan tahay walaal cabdiqaadir soomaali germany kasoo hadlaya marka laga hadlayo horta xaaladda caafimaad qab muxuu yahay waa fayaqabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo diin ahaan spirit wa waxaad tagteen wadamo qurbaha tagteen haddii uu ilaahay ku siiyey faayaqabka jirka maskaxda uu ku siiyey haddana social healthy ma jiro caafimaadkii bulshada ayaan jirin maxaa yeelay dal aan dad dal aan dalkaaga ahayn dal- darin ku joog wahay isku dhaqan miyihidin isku dabeecad miyihidin haddana soomaalida waxaa usii dheer in argagixiso midda laga fikiriyo baagamundadii shaqadii hore looma heli karo waa stress stresskaas baa horta sababaya ha laakiin maxaa xal uhu ku walaalaha yiri qurba jooga inay qaadaan cudurada ku dhaca dhimirka marka waxaa looga hortegi karaa spiritual health inaad isguubaabisaan inaad fikirtaan inaad maaragtay shaqaysataan marka baagamundanimada waxay sababaysaa cudurada ku dhaca dhimirka aad iyo aad baad umaasan tahay diinkana ha lagu dadaalo qur-aanka ha la akristo salaatana ha la tukadaalo ina weliyaa allahu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa tahay haddaa wax yar ku darsado ka dhalinyaro ahaan macnaha til castaamooyin anugu hadda een fiisa kale ahaan waxaa aaminsana qof caafimaad qaba inaa ahay laakiin marka qofka hurdalaan ku dhacdo waxaa jirta qof saaxiib oo kula wadaagayo o ku dhahayo hurdalaan igu dhacday borobaleme marka kuu sheego maxaa lagu garan karaa qofkan in maskaxdiisa buuq ka jiro macnaha astaamooyin qofkaas hadduu isku arko inuu dhakhtar la xiriiro soomaalid ahaanteena kuma dhiiranayno inaan dhakhtar maskax tagno ama control madaxa aan marno oon dhahno broblemaa jiro ilaa qofka ay macnaha meel adag ay ka gaarto laakiin dadku la wadaagayo waxaa jira ku dhahayo ma seexdo habeenkii waa qarwaa waa cararaa macnaha astaamooyin ma jiraan qofka haddii lagu arko doctor oo macnaha u baahan yahay inuu la xiriiro dhakhtar muhiim ee u tahay noloshiisa iyo badbaadadiisa waa tahay waa su-aal fiican Een, waa muhiim hurda la-aanta waa calaamadaha ugu horeeyo ee lagu garanayo qofka qaba ama qaadaya xanuunka ku dhaca dhimirka waxaa habboon hurda la-aan marka la arko in uu inaad la xiriirtaan psychologist dhakhtarka cilmi nafsi ay yidhahaan soomaalida ko dhakhtarka cilmi nafsiga in la tashataan in qofka waxa uu tabanayo waxlaa jira waxa uu tabanayo ama dhibaatada uu dareysan yahay in uu helo cid uu sheego in uu in la dhegeysto wuxuu u baahan yahay inuu helo dhegeysto wanaagsan saaxiibka oo aad dhibkaaga u sheegato ood ugu soo celceliso wuu nafisayaa qofka taada kale waxaa loo baahan yahay in dhakhaatiirta psychiatristiyaasha ama psychiatric nurse inaad la xiriirtaan waa tahay dhegaysto kale ayaan u wacayaa ama u yeerayaa oo ku jira khadka dhinaca soomaaliya walaal magacaa ku bilow soo gudub maxaad aragti iyo su-aal aad nala wadaagaysaa waxaan weydiin lahaa doctoorka saddex su-aalood een, xarumo badan oo waxqabasho ah ayuu ka hirgeliyey sida gobolka banaadir eh, kismaayo eh, beled xaawo beled weyn meelo badan buu ka ka hagaajiyo Gobollada dad dhexe.
badan buu ku dayactiray ma garata Mhm.
inuu soomaaliya qeybaheeda kale ee sida puntland oo kale uu kasii hirgeliyo inay macnaha dadkaa dad badan bu wax u qabteen marka arrintaa inay ku taldaajiraan iyo in kale waa weydiin lahaa ta labaad in weydiin lahaa doctoorka waxay tahay dadka intuu xanuunsaday la moodahayo inuu ka bogsaday ee haddana haddii hadal la dhaho macnaha dhici karto inuu sidii ku noqdo sida loola tacaamuli lahaa ee reerkii ka midka ah sida loo dhowri lahaa ee loola tacaamuli lahaa inaan xogo khibrada ka faa'iidno asna noo sheego saddexaadan weydiin lahaa maxay tahay doctoorka dadka markuu xanuunsado soomaalidu marka u horeysa ruuxa way xidhaa way la tacaashaa way la orodaa oo dhakhaatiirtay geysaa kadibna markay kari weydo ama uu dhowr sano uu la rafaado ama ay waxay isagoo iska sii daysaa ruuxa way nacdaa Mhm.
taasna bal wixii kale ahee macnaha qofkaas hadduu dhowr sano u xanuunsado Waad.
rajo ma leeyahay bal xaaladiisa intaasaan weydiin lahay doctor aad baad umahadsantahay dhegeystahaasi saddexda su-aalo ka kooban haddaad isugu daba qabatood uga jawaabto maxamed cabdullaahi cabdi aad buu umahadsan yahay horta xanuunada ku dhaca dhimirka waxay la mid yihiin xanuunada caadiga ah waxayna leeyihiin daaweyn sida cudurrada jirka ku dhaca ay magacyo u kala leeyihiin ay calaamado u kala leeyihiin ay daawo u kala leeyihiin ayay ugu leeyihiin si fududna waa loo daaweyn karaa Een, qoraahda qoraahda dhehaysa dhimir tegey dhammaad kuma soo noqdo horta waxba kama jira soomaalida waxaa layidhi been way sheegtaa beenna mahmaado taasi futlan waxba kama jiraan maxaa yeelay bukaanadayna soo maray ee aan ku daaweynay xadaad public mental hospitals walaahi bilaahi tallaahi jaamacadihii ee balaas bay ku baasayaan raggii dibadda ka yimid qurbihii maxaa keeni dib bay ugu noqdaan way shaqaysanayaan daawacta puntland xarun in aan ka furro runtii gobollada oo dhan inaan gaarna waan jecelnahay buuhood waan ka furray waxaan ka furray caabidwaaq waxaan ka furray muxuu ahaa en- en- en kismaayo beled xaawo muqdisho saddex xarumood en waa gaari doonaa Waad.
waxaa kuu soo haray su-aashii saddexaad haddaa i xasuusin lahay qofka markuu fiicnaado kadib haddana muxuu u xanaaqaa iyo sidoo kaleeto dadka la xirxirista iyo tacaalista qofka kadib markuu soo roonaado farahay ka qaadaan marka iyada lafturkeedana absolutely jeenka macnaha xarigga xarigga bukaanka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka wuu ugu sii daraa xarigga wuxuu sababayaa in ay baadaado burburto personality macnaha dadnimada qofka sida kal dareenkii akhlaaqdii waxgarashadii qaarkoodna way cuuryaamaanba way cuuryaan marka ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro firfircooni ma jirto kow jeenka waa kaas qofka xanuunsaday mar haddii la daaweeyo xanuunka mar labaadna ku soo noqon karaa haa wuu ku soo noqon karaa tusaale haddii drugs sababta keentay qaabka oo kale qaabka waa amni vitamin wuxuu sababaa in- increasing the level dopamine in the brain maado ku jirta maskaxda ee la yidhaaha dopamine ayuu sarakac ku keenayaa qofku wuxuu qaadayaa psychosis relapse buu noqon karaa xanuunkii isagoo shan la daaweeyey laba sano sanadkoogii qaadkii hadduu dib u bilaabo xanuunku kusoo noqonaya stress hadduu ku dhaco sida maaragtay muxuu ahaa wax u kaalmeeyo uu waayo stresskaas xanuunkii uu imaanaya haddii unhappy family ay dhacdo Waad.
qoyskii dhibaato qoys ay dhacdo xanuunkii wuu soo noqonaya marka em, ma aha daawada inay tahay daawo kaamaati ah daawada ay bixiyaan dhakhaatiirta psychiatric meel walba ay joogaan waa daawo sax ah waa xanuunkii daawadiisi Waay.
hadduu noqon lahaa schizophrenia mania bipolar dementia autism mental illness runtii waa daawo sax ah marka soomaalida yay iska dhaadhicinin dawada waa dawo hurdo keliya no ma aha hurdo keliya daawo kasta hadduu depression qabo waa anti depression waa waa tahay maadsanta haye een marka waxaa aad ugu badan soomaaliya meelo ka mid a intaan xasuusto xataa een magaalooyinka lagu xirxiri jiray dadka markuu qofka waasho ama maskaxiyan madaxa laga galo marka qofka in la xiro oo geed lagu xiro oo ilmaha iyo dadka oo dhan ay bartaan oo xaafadaha qaarkood la daba eriyado oo lagu daba qayliyo dhibaato intee la-eg ayay ku tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka asaara waa maadsan tahay xarigga wuxuu keenayaa iyo takor ayuu keenayaa iyo bukaankii oo cuqdad qaada runtii waxaa wanaagsan maanta anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan v o a ay ugu talagashay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in lala dagaalamo stigma and discrimination takoorka xuquuqidda si uusa horta bukaanka uqdad buu qaadaya mar hadduu uqdad qaado ilain waad xirtay waxaad ku xadgudubtay rights of mental ill people macnaha xaquuqdiisii uu xaqa u lahaa ayaad ku xadgudubtay waxaan rabnaa marka runtii si aan kow maanta dhakhaatiir baa joogta ilaahay uuna siiyey daawooyin baa jira in qofka marka ugu horeysaba faamiliga uu u aqoonsado ma aha oo keliya horta xanuunka ku dhaxa dhimirka ma aha oo keliya qofka inuu dharka turto inuu dagaalamo maanta annaga dhan dhammaanteen soomaali haddaan nahay oon anigaan ugu horeeyo suspicious shaki shaki tanaasul ma naqan maxaa la rabaa qofka caafimaadka qabo alternative war adiga ma weysay degada madaxweynenimo maxaad ku qanci kartaa ilaah iyo agaasimo guud aan ku qanacda ma jira marka alternative ma jiro sabar ma jiro waxaasoo dhan waxaa ugu wacan wadankan war caadi ma aha zahro maxaana dhihi karaa meeshii w h o hay-adda caafimaadka adduunka ay ka tiri saddexdii qof qof baa xanuunsanaya aniga waxaan aaminsanahay saddexdii qofba kulli way xanuunsan yihiin ma jiro qof maanta caafimaad qabo siyaasadii baad ka arkaysaa wax kastaad ka arkaysaa wallaahi halis baan ku jiraa dhammaanteed waa tahay dhegaysto kale ayaan siin lahaa asna oo dhinaca magaalada muqdisho ku jira dabcan saan u malaynaya taleefon soomaaliya ayuu wataa soo dhowo walaal waan dhuwahay walaal maasha allah magacaaga ku bilow iyo bal waxa aad qabtid aragti ahaan magacaygu waa xuseen cusmaan nin waalidkayga oo adeerkayga oo darka qaba baa jira waa gartay marka marka cudurkiisu wuxuu wuxuu ka dhashay dhaqa dhaqaalo dari soo wajahday xilligii burburkiisa kee markuu dalka ka dhacay hantii uu lahaa baa burburtay hantii markii burburtay marka guryihii uu qaaska u lahaa iyo wixii baa la iibiyo oo diintii lagu lahaa baa lagu bixiyey marka waxaa dhacday inuu maskaxdii ay isla muranto u sheekaysto marka waxaa u raacday inuu balwad isticmaalo wuxuu noqon karaa qof mar maqanaa jooga ah mar waxa waaye wuu iska maqan yahay waa offline oo haddii lala hadlo ku jawaabayo makula hadlo habeenkii wuxuu hurdala-aan badan baa jirta ma seexdo cuntay cuntadii waa cuntiyari baa jirta marna waa qof joogo oo maskaxdiisa fadhiso wuu kuu sheekeynayaa waa kula hadlayaa badar buu cunayaa wuu seexanayaa waa ku jirta marka haddana waxa u raacsan ciladiisa waxaa marka waa balwadaas marka waxaan weydiin lahaa cudurkiisa maxaa lagu xalin karaa cudurkaas qofkan qof marna waa baxsan yahay oo hadduu baxsan yahay seexdo cunana ma cuno waxaa waaye siyaarkana uu iska dabacabaa siyaarku uu iska dabacabaa shan lix toddoba ka baxaa halkii saacad markuu joogiisa uu fiican yahayna waa qof maskaxdiisa fadhiso oo shaqeynayso wax walbo la weydiiyo ka jawaabayo wax walba og waamaaqdahay saaro walaalka waan maqlay walow magaciisa aanan maqlin mubaarak mubaarak horta allaha hafiyo sigaarka aada u cabaa wuu iska dabashidayaa taas keliya ayuu dhakhtarka ama kalkalyaha uu ku qaadan karaa diagnos marka lagu sii daro balwadda wuu leeyahay marka lagu sii daro marmarna inuu maqan yahay uusan ahayn uu yahay an aweer marna aweer uyo wax kala fahmayo intaas baa horta lagu qaadaya walow aan usii baahannahay su-aalo badan nadaafadiisa ka waran ma isdirayaa ma qabaysanaya ma baanin malala hadlayaa sixir iyo sun ma sheegaya cuntadii ma kabdidayaa shaki ma jira bukaankaas wuxuu qabaa saxophenia ayuu qabaa waana la daaway karaa laakiin waxaa muhiim ah daawadii iyo draiska meel islama gelayaan in loo sameeyo treatment and rehabilitation lana daaweeyo daawada ku habboon oo antipsychotiskii la siiyo dhaqan celinna loo sameeyo dhaqan celinna loo sameeyo salaadii lagu tarbiyeeyo xaruma la geeyo laakiin wax kastaba waxaa u muhiimsan daawadii ugu muhiimsan aad iyo aad baad umahadsantaha waa tahay dadka ugu badan ee qaba cudurada dhimirka ee kuu yimaado ama xarumahaaga yimaado maxay badi ka qaadeen cuduradan raggaa horta u badan ragga sababta ugu badnaadeenna waxay tahay khaasatan da-da todoba iyo toban jirka ilaa shan iyo soddon jirka waxa ugu badan horta waa balwadda waa jaadka ay ku xanuunsadeen jaadka cilmi baaristiisa waxay bilaabatay si sarjiga lagu samaynayay geedka jaadka kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaa lasoo gabagabeeyey kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii shirweynihii caalamiga ahay ee jaadka waxaa lagu qabtay madagaskar maalintaasa waxaa la yidhi kaadka wuxuu ka kooban yahay maanta la yidhaaho kaasin kaasinna waxay sababtaa maanta ku jirta maskaxda sarakac inuu ku yimaado qofka uu qaada marka xanuunka la yidhaha psychosiska ko horta waxaa noogu badan dadka dragska especially kaadka noo ah ugu badan dadka xanuunsan ogow marka laga hadlayo post traumatic stress disorder kana haweenka u badan maxaa yeelay tobankii haweena ee soomaaliya oo maanta u musha markay saa unuga ay u dhasha foosha waa xanuunka imirka annaga dhakhtaraa nahay waali ma dhihi karno markay dhasho laba habeen kadib jahro waxay qaadaysaa xanuunka lagu magacaabo weli eribixin looma samayn postpartum psychosis kacsanaan ilmihii aysan ka warayn qoraxda iyadoo taagan waxna aysan cunayn waxay ka waraysa aysan jirin cunugay nuuji karin ama hooyadii dhashay laba laba biri kadib waxay qaadaysaa bilcagsi xanuunka la yidhaaho post partium depression waa tahay war depression maxaa tahay ka sokow Depression wax taas kale ma aha waa qalbijaab waa murugo waa sadness withdrawal laga dha- ka dhexbixid qofku uu ka dhexbaxayo familigii saaxiibadii communitiga uu ka dhexbaxayo oo doonayo inuu keligiis ahaado wuu isku oynaya arrintiibaa socoto wax uu danaynaya ma jiro waxuu aaminsan yahay ama ay gabadhaas ay aaminsan tahay ama een, ragga depressionka qaada inayba dembiile yihiin dembiile guilty inay dembiile yihiin oy dembi ka galeen xag alla ama communitiga ama ehelkiisa ama aakhirkii suicide ayuu ku fikiraya siduu isku dili lahaa ama waa suicide atambado xerigii buu xertay wuuna soo galay ama wuu isgubayo dabkii baa laga tamiyey ama sun buu cadayo waa ka matajino wuu badbaaday waa suicide atambad ama waa suicide wuuba isdiliba khalaas waayahay taas ka sokowna waxaa jirta in xataa d- wadamada colaadaha ay ka jiraan aad ay qaramada midoobey ugu celcelinayso soomaaliya maalba qaraxyadaas ayaa dhaco dadki ayaa la dilaya een, eh, qof ehelkaaga oo hadda kula socda ama kula taagna ayaa la dilay asoomeedoo si xun meel u yaalaad soo qaadaysa adiga ayaa qarax ka badbaadayso een, hilbo googo aad hortaada ku arkaysa W- taa iyada laftirkeedana soo saameyn ma laha tan ugu badanba maanta shacabka soomaaliyeed haysata waa dhibaatooyinkaas hadda dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar oo saameynta ku yeelatay dhimasho iyo dhaawac ilaa lix boqol ayaa lagu qiyaasa lixdaas boqol hal qof aan soo qaadano meeqa saaxiib ayuu lahaa meeqa caruurow lahaa meeqa arti ayuu lahaa meeqa adeerow lahaa meeqa ugu fintood qof kasta iska daa qof qof arkay ee dultegay iska daa inta maqashay oo keliya aniga toddoba maalmood waxaan ahaa lack of energy ayaan ahaa waxa waaye qof caafimaad qabo inta qarax maqashay oo dad ma caafimaad qaba qofayown laguma arko meel kasta maanta xanuunkii imirka wuu taabtay waayahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shacabka soomaaliyeed uu badbaadiyo cuduradan imirka ee dhibka badan fiiri cid wax ka qabanaysa male dhegeysta dhegeysta kalaan siin siinaya waktiga aadna ugu yar dadaashay way hadashay dhibaatadii way sheegtay laakiin hay-adaha samafalka wasiir hadalkiisana saas uma maqlaan waa in ay ka hadlaan si ummadan wax looga qabto madaxweynaha prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxaa yeelay wadankoo dhan wuxuu u baahan yahay mental healthy campaign wadanka wuxuu u baahan yahay mental healthy initiative ayuu u baahan yahay zahra runtii taa waa tahay aad baad umahadsanta dhegeysta kalaa qad ku jirta gabara muqdisho naga soo wacda magacaaga ku bilow iyo waxaad rabtay inaad nala wadaagto adna asalaamu calaykum waxaan salaamaaba hadda v o a magacayga waa raxmo maxamed een, muuse waxaan aada u salaamaa doctor xabeeb doctoorka kheyr allaha siiyo aad iyo aad ay u mahadsan yahay een, muxuu ahaay waxaan aan inaan weydiiye aan rabaa doctoorka een, muxuu ahaay ma- een, ma ka mid baa cudurka dhimirka macnaha markii taleefonka aan soo qabsado shaksiyad ahaantayda oo aan garaaco oo dhegta aan saarto ma xasuusan karo waxaan isleeyahay wixii rabta marka eh, d- hilmaankaas deg dega ah xataa qurba joogta way qabaan ha marka qofki in uu xasuusan karin waxyaabo muhiim u ah baabuurkaagii meelaad ku Ah.
baarkin garaysay a- aad aad geysay oo macnaha aad waxyar ka hor ku damisay taleefonkaagii gacanta waxyaabo kuu dhowaa inaad raadinayso walwalka inaad qabtid waxyaabaha qurbahan xataa aadka dadka ay u dareemaan ayay ka mid tahay cudurada dhimirka miyay ku jirtaa ayay ku leedahay raxmo oo muqdisho naga soo wacday ما شاء الله ما شاء الله إله خير كسير رحمي فيري definition كيحيد وما هاي قدرة كلها إمرك فيري waa erbishaad ama khalkhal ku yimaada fekerka xusuusta dareenka garaadka iyo go-aan qaadashada waaba definitionka oo internationalka ah marka laga hadlaayo what is mental disorder war cudurra cudurrada ku dhaca dhimirka muxuu yahay waa erbishaad ama khalkhal ku yimaada fekerka xusuusta dareenka garaadka ama caqliga iyo go-aan qaadashada ran ama kadib waxaa isbedelaya dabeecadii iyo dhaqankii qofka uu lahaa waa run haddaad aragto nin nuri los xusuusta sida barkinkii aad fikrto ood tusaalooyin fiican xasuusanayn weli ma aragtay ookiyaalo kuugu jiro ma raadisay teleefoonkaagi adoo ku hadlayo reerkii ma wacday ma tiri war teleefoonka teleefoonkayga haddaa aragtaan iyo xafida waa kaa uu ku hadlaya fiiri meel xun ayaan wada maraynaaye ilaahay baan ka baryaynaa deganaansho iyo wanaag insha allah bismillaah eh, magacayga waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhakhtarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo isla hadalka qofka inuu keligiis asoo socdo kalenta uu isla hadlo oo soo sheekeysanayo marka aa weydiiso tiraahdo rayi ma fiican taha waa fiicanaho kuleeya waa sii soconaya haddana marka kaasoo kale ma ka mid yahay qofka yani cudurada maskaxda waa tahay qof dharkii qaba oo isla sheekeysanayo gurigiisina maamulanaya waxna aysan ka qasnayn haddaad la hadashana si caadiya kuula hadlayo cudurada dhimirka ma ka mid yaha kaas wuxuu marayaa qofka waa talking alone qofka marba keligiis hadduu sheekeysanayo ama meel ha fadhiyo ama ha socdo wuxuu marayaaba last stage meeshii ugu dambeysay xanuunka dhimirka calaamadaha ugu waaweyn ee ay dhakhaatiirta ay ku gaari karaan diagnoska in uu xanuunsan yahay shaki kuma jiro wuxuuna u baahan yahay si tegtega in loo kaalmeeyo caawinaadu u baahan yahay deg in loo daaweeyo marba haddaad aragto qof wadada marayo oo isla hadlayo ama meel fadhiyo oo keligiis daldalmayo waa tahay aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiinba inaad barnaamijka igala qayb gasheen wicitaanka dhegaystahan ku eegnay xanuunada dhimirka iyo soomaaliya adaa mudan Way- aad baad mahadsan waay ditore guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo aan ku eegnay soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay cudurada dhimirka ku dhaca ayaa waxaa marti igu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb doctor xabeeb guud ahaana barnaamijka intii ka qayb gashay iyo doctorka nagala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo noo soo diyaarisay soona jeedinaysa barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna aan dib ugu laabanno magaalada muqdisho sida ay faafisay warbaahinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa fartay dugsiyada iyo dalladaha waxbarashada inay u diyaargaroobaan hirgelinta manhajka dowladda ee dugsiyada hoose dhexe laga bilaabo fasalka koowaad ilaa sideedaad manhajkan ayay dhowaanba dowladdu diyaarintiisu ay ku howlaneyd war-saxaafadeedkan uu ku saxiixan yahay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare cabdulaahi goodax barre ayaa lagu sheegay in laga bilaabo bisha agoost ee sanadka ama sana dugsiyeedka labada kun sagaal iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka ay dhinacyadaasi kor ku xusan waajib ku tahay inay meel mariyaan manhajkan lagana hirgeliyo dugsiyada dalka oo idil war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay sameynayso tababar macalinimo kormeer iyo dabagal joogto ah oo ay ugu kuurgelayso cidda dhaqangelisay manhajka iyo kuwa aanan fulinin wasaaradda ayaa uga digtay dalladaha waxbarashada iyo iskuullada inay fulinta amarkan ay iska indha tiraan war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in ciddii ka gaabsata adeegsiga manhajkan cusub ay wasaaraddu ka qaadi doonto tallaabo sharci ah ruqsadda ayaa lagala noqon doonaa iskuulkii ka gaabsada fulinta manhajkan ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi
laanta afka soomaaliga ee v o ah ayaad dhegeysaneysaan waxaanaad la socotaan tabintayada galabta oo axada waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday allah u naxariistay abwaan saxardiid maxamed jebiye oo ka mid ahaa hal abuurka dhinaca sugaanta kaga soo qayb qaatay halgankii gobonimadoonka soomaalida ee lagaga soo horjeeday gumaysigii britain iyada oo heesaha uu abwaanku sameeyeyna ay ka mid ahayd heesta caanka ah ee aan maalno hasheenna maandeeq iyo kuwa kale warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
codka iyo midhaha wada socdaa kuma cusba dhagaha dadka soomaalida yar iyo weyn waanay wada xafidsan yihiin intooda badani walow maraaxilkii xilligaasi aanay sawir fiican dadka badidoodu ka haysanin gaar ahaan dhallinyaradu aan maalna hasheenna maandeeq waa midhihii ka soo maaxday maskaxda ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye abwaad marxuum saxardiid maxamed jabiye oo shalay lagu aasay magaalada hargeysa marxuumka waxaa taariikhdiisa si kooban uga warramay booba yuusuf ducaale saxardiid naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo dadka soomaaliyeedna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo gaar shacabka reer somalilan qoyskiisii asxaabtii iyo dadkii ay fanka bahwadaagta ku ahaayeen waa da-aadii ku dhalatay jameeca weyn oo ahayd aasaaska magaalada hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo soddonkii sidii uu ii sheegay maansadii ugu horreysayna wuxuu turiyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii isagoo koob iyo toban jira dadkan baabuurta shaqeeyaha u ahayn xataa kirishbooyiga gaadhin marka tan iyo maalintaa ayuu ku soo jiray fanka wuxuu dhalanayaa toddobiyo soddonkii xuseen afaarax oo kale haddaad soo qaado ama cabdulaahi qarshe cabdulaahi qarshe waa afar iyo labaatankii oo wuxuu ka weynaa ilaa saddex iyo toban sannadood xuseen afaarax ilaa sagaal sannadood buu ka weynaa malaa cali sugulle saddex sannadood buu ka weynaa xaajiye shamisna gubay ka weyneed waa guduud carwo marka horta halkuu fanka kaga jira waa halkaas dabeedna waxaa bilaabmaysa heeladii cabdulaahi qarshe oo shan iyo afartankii ka yimid cadan ayay heeladaasi balwadii bedelaysa halkaasuu ka soo qabsaday ilaa maantadan la aasayey dee intaa uu sakaraadka aha marka laga saaro hadba wixii ku yimaadaa dal iyo dad wuu ka falcelinayey intaasoo halganna wuu soo galo isagoo magowda candhadii golaha marisay iyo lixdankii kaga soo qayb galay calansaarkii ayuu sagaalkii sannadoodna ka qayb galay koob iyo labaatankii sannadood ka qayb galay dib u dhiskii dalkan iyo dadkan iyo geedisocodkii dimuqraadiyadeed iyo dib u heshiisiintiina fankaga qayb galay riwaayadu koob iyo toban bay ahaayeen naxariistii jannaalahasi dan iyo xarago gardiid waa la diid laguma dhaamee dhaqaaq ayaynu soo qaadan karnaa saxadiidkaanidu fankaga jiray waxaad kaga gara ka garanaysaa uun dadkii heesihiisa qaaday oo fara badnaa oo ahaa foolaadkii fanaaniinta marka laga soo bilaabo cabdulaahi qarshe cismaan gacallo maxamed axmed sahre nuur oo iftiin lo odhan jiray axmed cali haaruun faysal cumar musteeg maxamed mooge liibaan maxamed cabdulaahi gutis dadka iyo qaar badan oo kale ayaa heesihiisii soo qaaday marka kaalintaasuu saxardiid kaga jiray intaa uu noolaana wuu ka falcelinayey wixii ku imanayey sidaasaa lagu xasuusanayaa saxardiid inuu yahay kuwii ugu dambeeyey foolaadkii fanka soomaaliyeed oriyey abwaan maxamed aadan dacar ayaa waxa uu sharaxay aqoontii u lahaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye saxardiid maxamed jabiye waxaan isnaqaanay saxardiid maxamed cilmi ilaa dhowr iyo kontonkii aan isnaqaanay isagoo markaa uu uu shaqaysan jiro nin shaqaysto raggan fanka u go'doomay muuhayn isagu moogta farsamo yaqaan baa bare walba ahaan jiray shaqooyin badan buu soo maray marka ilaa berigaa waan isnaqaanay markii dambana isku shaqaan noqonay oo waxaan isku koox baan noqonay qoladii markaa wada samaysay baan nahayn golaha murtida iyo madadaalada meesha loo yidhaahdo ee national cinema u dhoweyd markaa saxardiin maxamed ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa nin aada u degan oo maxaan aday dadka la soo baxa muruqmaalka ee shaqadiisa la soo baxee meelahaan lagu habsaamo aan ku habsaamin ayuu ahaa walaal saxardiin maxamed ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa shaksiyadii sidaan kuu sheegay nin degan oo shaqaysta oo xishood badan ayuu ahaayo afkaaba halgankaas kuwan qaraanoq la yidhaahdo wuxuu ku lahaa laba heesoodoo qaayo ku lahaayo heesta la yidhahdo murug iyo codka la yidhaahdo inkaar labadaba isagaa lahaa raggii halgankii hawaadiidii halganka lagu dhigayeyna wuu ahaa elaa soomaaliya ninkiisi roose leheen sawdkii nolosheenu saarantahe soomaaliya ninkiisi roose leheen samaan ku wadayn hasiinina khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
weli waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a hoose toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan cayaarihii iyo nuur bukhaari haatana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan u gudbi doonaa waxaana ila fadhiya cabdulqaadir maxamed mursal oo aan isla falanqayn doono cabdulqaadir koobkii latin america ayaa si xiisa leh u soconaya ciyaartii xalay dhacdana argentina oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayay iyo laacibkoodii messi labaduba waa laga badiyey colombia ayaa afka ciidda u dartay labii eber ayaa lagu garaacay marka guuldaradaasi ma ahayd mid ay filayeen argentina waxaa la dhihi karaa ma aysan filayn laakiin nuro waxaa ogaataa koobka america ama qaaradda latin america wadamada waxaad moodaa inaysan kala awood badnayn sida yurub oo kale waxaad arkaysaa wadan weyn oo ciyaaraha caan ku ahaa waa laga sii baqayaa laakiin wadamadan sidaas ma aha colombiya oo kale markay argentin iyo brazil ka hor imaato wax cabsi ah ma qabto kalsooni ay isku qabeen marka argentin waa aragtay wixii ku dhacay weliba taas keliya ma ahayne argentin waxaa looga badin karaa xitaa goolal intaas ka badan iyagoo wato weliba qaar ka mid ah ee laacibinta ugu wanaagsan hadda ee qaaradda yurub marka la fiiriyo leonel messi sergio aguero angel demaria markaa fiirisa dhinaca difaaca nicolas otomandi oo kale oo gadaal taagan oo manchester city gadaal u haya marka lama filayni dadka taageero meel uu meysi ku jiro inaysan waxaas ka dhici karaan laakiin dib markaa u fiiriso mar walba kooxaha way ku sameeyaan wadamada argentin waad ogeydoo meysi xitaa laba jeero finaal uu imaaday xitaa in laga qaada koobka ha su-aashaasaan rabay inaan ku weydiiya hadda inta badan sanadihii ugu dambeeyey argentin wax koob ah ma aysan qaadin iyadoo weliba haysatay ciyaaryahano waaweyn oo maaragtay ka wada ciyaara yurub iyo america marka mushkilada haysata argentin ee dhinaca koob-la-aanta ah maxaa lagu tilmaami karaa run ahaantii wadanka wadan kubadda cagta caan ku ah waaye argentin dhibaatada keliya ma aha dadka qaar aya laga yaaba inay ku macneeyaan nasiib darro taas keliya ma aha waxaa fiirisaa wadankan ciyaartooy badanaa ka soo baxdo laakiin dhibaatada ugu weyn oo jirta ayaa waxay tahay qaar ka mid ah ciyaartooyda ayaan meysi dartiis loogu ogoleyn inay garoonka soo galaan tusaale ahaan haddii aadan meysi xiriir fiican lahayn tababaraha xitaa kuma soo dooran karo haddii ay dhacdo xitaa inuu kusoo doorto waa inaad keedka iska fadhidaa sida hadda daybaala oo kale oo laacib aada u wanaagsan ah inta badan ma ciyaaro ciyaartooyda aysan meysi isku fiicnayn waxaa ka mid ah icardi oo inter weerarka uga ciyaaro kale oo laacib weyn oo weerarka ka ciyaara ah oo qeyb weyn ka qaadan lahaa ee qaaraanka weerar ee kooxda argentin waxaa kaloo ka mid ah banega oo u ciyaara kooxda sevilla oo ah ninka qadka dhexe u maamula markaa fiirisid ciyaartooyda ee qadka dhexe hadda u wataan iyo banega markaad isku fiirisid dabcan banega ayaa aad u wanaagsan marka ciyaartooyda aan xiriirka fiican la lahayn messi si kastoo a u wanaagsan tahay intuu messi joogo meeshaas waxba kuma yaalaan marka qaladaadka taas ayaa la leeyahay sabab way u tahay dhibaatooyinka argentin haystay qayb ka yihiin waayaha waan arki doonaa in ay kasoo kabsan doonto guuldaradaasi argentin iyo in kale ciyaaraha u harsan ciyaar kale oo xalay dhex martay venezuela iyo peru waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah ciyaartii furitaanka jimcihiina brazil ayaa saddex iyo eber ku dhifatay bolivia iyadoo laba ka mid ahna goolasha uu keenay ciyaaryahan philip cotinio goolka kalena uu u dheliyey ciyaaryahan everton neymar ayaa ka dhaawacan brazil oo aanan safarin kulankaas cabduqaadirow koobkan latin america arinta sheekada isoo jeedata ayaa ah in dalka qatar oo ku guuleystay koobka qaaradda aasiya uu ka mid yahay xulalka ciyaare arintaasi
qatar kama tirsana qaaradda latin america laakiin xeerka koobka ayaa wuxuu yahay dalkii ku guuleysta koobka asia way ku marti qaadaan inuu ka qayb galo waxaa loo arki karaa nooc ka mida goolaaftanka oo kale maxaad isku haysaan haddii aad tihiin reer asia kaalaya halkan imaada koobkan ka qaybgala laakiin haddii ay ku guulaystaan ayaa waxa ay dhibaato ama ceyb ku noqonaysaa south america marka koonfurta america wadamada ka dhisan waxaa kaloo ku jira jaban oo isna ka mid ah dalkii finaalka la ciyaaray qatar marka haddii ay ku guulaystaan markaas waxaa dhici karta koobkii qaaraddii ay dhiganaysay ayaa laga qaadaymarka meelay brazil iyo ku jiraan iyo jili iyo colombia iyo ma u malaynayo inay koobkaas soo qaadi doonaan waxaa kaloo kugu darayaa cotinho ayaa soo baxay brazil waxaa ka dhaawacan neymar laakiin kaalinta uu neymar baneeyey waxaa soo buuxiyey cotinho mararka qaar waxaa moodaa ciyaartooy ku qarsoon hooska ciyaartooyda kale oo haddii fursad la siiyo inay ka faa'iidaystaan.
ka faa'iidaysan karaan qatarna caawa ayay la dheeli doontaa xulka baragway waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaarahan waa naga intaa waxaana ila soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal
codkaasi dhegaystayaasha dhegahooda gaaraya ayaan nuuro markana usii daynaynaa waa codka fanaanka daa'uud xanfar
wixii hore oo tegiyo hurdada kii hurdada hurdada beentaydu anigu kama cayb xubiye cantadaag rashada wadaanab soco idinku jiro hoggaan lagu diirsadiyo hadafka nabaad doo hirgala sugin hasugin hasugin weliga hasugin habeentegay bay ka tahay intadaagrashada wadaanayb soco idinku jiro hoggaan lagu diirsadiyo adabka nabaddo hirgala hasugin hasugin hasugin weliga hasugin habeentegay bi ka tahay walaalkay angubo hooya ina wada dhashe hidiyo dhaqankeenu siman wixii hore oo tegiyo hurdada hurdada hurdada beentaylo anigu kama hayb xubiye walaalkay angubo hooya ina wada dhashe hidiyo dhaqankeenu siman wixii hore oo tegiyo hurdada kii hurdada hurdada beentaynu anigu kama hayb xubiye la hanuunka allahaye hilibki shalay aad martee welina hamigiinu jiro magacaadna huwiseen haydar nariyo kulay ciqabaanka hadhaynaya hilka laga hela hedha hanuunka hilibki shalay cad martee welina hamigiinu jiro magacaadna huwiseen haydaar naariyo kulay ciqabaanka hadhay
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka daa'uud xanfar ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinac soo saarista uu inoo fadhiyey bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
mad waa muhiim sharciga wad hareer marteen intaad dhulka hoos ka marin sharciga wad hareer marteen intaad dhulka hoos ka marin waanana iba kuugu sheegay balqubi balqubi balqubi khalad kad gashaba ubsiimad waa muhiim sharciga wad hareer marteen intaad dhulka hoos ka marin sharciga wad hareer marteen intaad dhulka hoos ka marin waanana